أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiyiinta oo maanta ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qaar ka mid a shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqayn jiray magaalada muqdisho oo ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay soo wajahday cabsi ku aadan weerarada mujaahidiinta kooxda ridada soomaaliya oo xaqiijisay in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay jaratay lacagihii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtadiinta ee danab wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo diyo u kala wareejisay laba beelood oo walaalo ah oo ka mida beelaha degan wilaayadaasi haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe oo hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ardayda markaska nuureyn oo sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka camaar ah ee wilaayada islaamiga ee mudug maleeshiyaadka murtadiinta oo sii kordhiyay dhaca iyo boobka hantiyadeed ee ay ka geysanayaan magaalada beledweyn ee bartamaha dalka soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faah-faahsan howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiyiinta ayaa maanta ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya howlgalladan oo isugu jiray qaraxyo iyo kamiin lala beegsaday maleeshiyaadka ridada waxay maanta ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen qaybo ka mida wilaayaadka galgaduud iyo jubbada hoose oo kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgalka hore iyo galgaduud waxay maanta ciidamada mujaahidiintu weerar kamiina la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud weerarkan dhabagalka ah ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyey kamiinkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah kaasoo mujaahidiintu ay ka furteen qorigii iyo booshkii uu ku hubeysnaa sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkaasi dhabagalka ah ku dhaawaceen hal askari oo murtad ah dhanka kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar qaraxa la beegsaday xarunta maamulka ridada ee magaalada kismaayo waxaana dhawaqa qaraxa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay dagaal la-aan kula wareegeen deegaanka warciise oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana maalintii labaad raayada tawxiidku ay ka babanaysaa deegaankaas ciidamada mujaahidiinta ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii kordhiyay howlgallada ka dhanka ah cadowga allaah waxayna mujaahidiintu maalmihii ugu dambeeyey la wareegayeen degmooyin iyo deegaano cadowga uu duulaan kaga sugnaa wilaayada shabeellaha dhexe qaar ka mid a shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqayn jiray magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay soo wajahday cabsi ku aadan weerarada mujaahidiinta cali aadan cabdulaahi caliyare warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo shirkadaha duulimaadyada ee turkish iyo qatar airlines ayaa shalay hakiyey duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya duulimaadyadan ayaa u baaqday sababo amni darteed sida warbaahinta maxalligu ay tabiisay waxaana ay ku soo aadaysay xilli maraykanka uu digniin amni u diray muwaadiniintiisa ameerikaanka ah ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya inkastoo uusan jirin war rasmi ah oo laga soo saaray sababta loo joojiyey duulimaadyadan haddana wakaaladaha socdaalka ee jira tikidhada turkish airlines ayaa loo sheegay inay shirkaddu hakisay duulimaadyadii ay ku imaan jirtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho wararka ayaa intaasi ku daraya in duulimaadyadaasi la hakiyey muddo lix cisho ah oo ka bilaabanaysa lixda bisha maarso waxaana dadkii shalay ku qornaa diyaaradda turkish airlines lala wadaagay fariin ku saabsan inuu baaqday duulimaadkii diyaaraddu sidoo kale ilo ka mid ah howlwadeennada gegida diyaaradaha muqdisho ayaa idaacad laga leeyahay dalka maraykanka u sheegay inaysan jirin maanta oo khamiis ah wax duulimaad ah oo ay diyaaradda qatar airlines ay ku imaan doonto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijisay in dowladda saliibiyadda ee maraykanka ay jaratay lacagihii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtadiinta ee danab nuur cali warsame abuusheyba oo warbixintan si dhow ula socday ayaa halkan inooga soo jeedinaya wasiirka maaliyadda kooxda riddada soomaaliya murtid biixi iimaan cige ayaa isagoo ka hor hadlayey xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxda riddada waxa uu xaqiijiyey in dowladda salbiyadda ah ee maraykanka ay kooxdiisa ka jaratay lacagihii ay ku siin jirtay dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa murtadkan ayaa sheegay inay waayeen lacag dhan hal dhibic shan bilyan oo dollar oo uu maraykanku siin jiray kooxda riddada kuwaasoo qaar ka mid ah lagu bixin jiray howlgalka ashaalardirarka ah ee dowladdaasi ku maalgeliso danab oo ah murtasaqo uu ku adeegto maraykanka lacagahan ay waayeen ayuu sidoo kale sheegay in maraykanku uu ku bixin jiray qaar ka mid ah hay-adaha riddada waxa uu sidoo kale ka shanqariyey inay wajahayaan culaysyo kale oo dhanka dhaqaalaha oo ka imaanaya dowladaha kale ee lacagaha siin jiray maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho murtad bixi ayaa muujiyey culayska dhaqaale ee wajahayso kooxda riddada waxaana hadalladiisa laga dheehan karay inay soo rogi doonaan lacago horle oo baad ah oo ka dhan ah dadka shacabka ah ee soomaaliyeed culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyadda sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento guud ahaanna maraykanka keliya ma ahe cashuur maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weynay uu ku dhacay
hadalka murtad biixi ayaa imaanaya xilli kooxda riddada ay wajahayso culayso dhan walba ah waxayna ka mid ahayd dowladihii saameynta ugu xooganaa ay ku yeelatay go'aankii uu saliibiga donald trump dhaqaalaha kaga goostay waddamada dibadda sidoo kale howlgalka ashaalardirarka ah ee kufaarta afrikaanta ayaana cagab buuran oo ku taagnayn oo wajahaya dhaqaale xumo aada u baahsan wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa diyo u kala wareejisay laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi casaam carafaad warkan haynoo faahfaahiyo munaasabadan oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa diyo lagu kala wareejinayay beelaha walaalaha ah beesha mataan cabdille iyo beesha ciise saraansoor oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe odayaasha beesha mataan cabdille ayaa boqol halaadoo diyaha ku wareejisay beesha ciise saraansoor oo ay nin ay ka dileen waxaana goobta munaasabada ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe iyo waxgaradka labada beelood anigoo wakiil u ah beesha reer mataan cabdulle odayaashooda waxaan halkan ku wareejinay walaalahayna reel ciise saransoor diyo oo wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ay xakuntay diyadaas oo kitaabka ilaahay lagu xakumay waxaana lagu wareejiyey reer ciise saransoor diyadaasna waxaa lagu xakumay beesha reer mantaan cabdulle oo horay dil uu geysteen walaalahayna reer ciise saransoor dilkaas oo ahaa mid kas ah waxaana loo xakumay diyo boqol ah walaalahayna waxaan ka codsannay diyadii in wax noo dhaafaan waxay noo cafiyeen toban neef oo geel ah waxaana halkan ku wareejinnay sagaashan neef oo geel ah diyadaasne waxaa lagu xukumay kitaabka ilaahay annagana kitaabka ilaahay waan ku qanacsannahay waana wareejinna annagoo ku qanacsan oo naftayna wax iriiriya iyo colays midna aynan ka helin waxaa ilaahay mahaddiisa in kitaabka ilaahay aan ku kala baxnay oo kitaabka ilaahay aan u soo wada xugun tagnay oo sidaasna aan ugu kala baxnay intaas kadib diyadii lagu lahay reer mataan cabdulle sidaas ayay wilaayada horteeda ku wareejiyeen sagaashan neef oo geel ah oo walaalahayna ayagana ay guddoomeen reer ciise saransoor hadeeyihin waxaa dhacay meeshan arrin oo maxay ahayd masaa'ib uu ku timid walaalkeen aadan cabdulaahi cali insha allah wakhtigiisaana dhammaaday maadaama uu dhintay ilaahay ha u naxariisto wilaayada ilaahay idinkiis dadaal ay samaysayaan haddana insha allahu dhammaantaan kitaabka ilaahay usoo xugun tagnay waana ku kala qanacnay siduu walaal ismaaciil sheegay waxaan ku kala qaadanay kitaab ilaahay xeer iyo jajab midna ma annaan gelin cidda reer mataan cabdulle waxaa nabadoonka ahay maxamed xaaji faarax nin la yiraa anigana nabadoonka ciise saransooraan ahay maxamed ibraahim maayla la yiraa waxaan u mahadnaqaynaa si guud ilaahay subxaana wa tacaala haaniyan waxaan u mahadnaqaynaa aala towxiid oo u taagan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo dadka muslimiinta dhexdooda inay nabad ku dabaalaan waana dareemi karnaa insha allahu tacaala waxyaabaha aan soo marnay iimaanta martabada aan taaganahay wasahaqal baadilu ina albaadila kaana zahuuqan xukunka baadilka iyo dulmiga in derbiga uu tegay kitaab ilaahay aan ku kala baxnay caddaynteeda ayaan sheegaynaa on walaalaha la wadaagaynaa boqol halaad ayaan noola kala xugmiyey boqolkii halaad toban ayaan cafinay annagoo ciise saransoor ah sagaashan halaad ayaan qaadannay isla maanta diyadu waxay ahayd xaala ma ahayn diyo oo muddo iyo waxaase ma ahayn si wanaag e walaalnimo ku xiran tahay alla ogaan ah cabsi ilaahay ah kitaabka ilaahay ku xirnaanshihiisa ahay wax nooga wareejiyeen annagana ku qaadanay waana isku cafinay haddaana waxaan insha allah ku wareejinayaa ilmaha agoonta ah maadaama aan nabadoonka ahay ninka adeerkood ah oo muxuu ahay mas-uulka ka ah ayaan hadalka siinayaa walaayada waa lagu wareejisi oo muslimiinta e haqayna waana siisi oo mataan cabdilla anay wiilka adeerkiisa ahay waana meeshii mariinkeeda eh waa marsiina insha allahu ilaah idinkiisa qabaa'ilka ku dhaqan wiilaayaadka islaamiga ah ayaa markay diyo soo kala dhex gasho ku kala baxa ku dhaqanka shareecada islaamka haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaa hore cismaan axmed dhuubo ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey marka ay halyeyada ku jihaadaya waddada allaah sidoo kalena difaacaya diinta islaamka ay ku jiraan dagaalada malxamadaha ah waxaa dhinaca kale jiro kuwa la mid ah oo iyagana la qaybsanaya ajarka kuwaasoo dhankooda bixinaya wax kasta oo dadaal ah oo ay ku garab istaagayaan jihaadka dhowaan munaasabad si heer sarah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday hoolka sumeeye ee magaalada jilib taasoo ay soo qabanqaabiyeen haweenka ku nool magaalada iyadoona ujeedka munaasabadu ahayd in haweenka reer jilib ay sahay ku gaarsiiyaan ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka iyagoo jeclaysanaya nusuusta qur-aanka iyo axaadiista in badan boorisay in jihaadka waddada allaha looga qayb qaato naf iyo maal ayay haweenka reer jilib waxa ay bixiyeen agabyo fara badan kuwaasoo ay u direen furimaha dagaalka munaasabaddu ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa mid ka mid ah haweenkaasi waxa ay faahfaahisay adeegga ay u direen furimaha dagaalka haddii ay yihiin haweenka reer jilib anoo ku hadlaaya gabdhaha muslimaadka ah degmada jilib afkooda waxaan rabaa in aan sheego alaabtii aan soo diyaarinay oon u soo diyaarinay mujaahidiinta wiilasheenna inaan ku garab istaagno alaabtaas waxaa ka mid ah caagaga oo kun iyo toddobaatan caaga timirta oo boqol kartoon ah buskudka oo boqol iyo afartan kartoon ah waxaa kale oon gabdhuhu keeneen allaha darajeeye eh boqol iyo toddobaatan go waxaa kalooy keeneen kaba boqol iyo labaatan jooga waxaa kalooy keeneen gabdhaha catarada shaambooyinka saliidaha saliidta qoryaha lagu sifeeyo masagada sawiiqa oo la soo dubay waxaan ka soo samaynay masago galley qamadi loos ayaan ka soo samaynay insha allah inay ku afuraan waxaa kaloon keennay sakiinta gundhiska oo boqol iyo sideed xaba kabaha mujaahidiinta inay ku toshaan waxaa kaloon keennay oon ugu talagalnay walaalaheena duntii lagu toli lahaa waxaa kaloon keennay buumooyin labaatan darsina funaanado cimaamado waxaa kaloon keennay kareem oo jirka la marsado markii jacjaca iyo dabaysha ay jirto insha allah wiilasha ay marsadaan waxaan keennay saliido kuwa la marsado iyo kuwa maxay qoryaha lagu sifeeyo jantaha dabka lagu shito waxaan ugu talagalnay oomo oo ay ku dhaqdaan dharka wax badan ayaan ugu talagalnay magu soo koobi kara halkan kuma soo koobi karo annagana ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaas ha nooga dhigo ka insha allah idinkana sabra waxaad ogaataan gadaashiina inaan taagannahay gabdha ayaan ka dambeey hooyooyinkiin walaalihiina xaasaskiin ayaan ka dambeey insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh cali darwiish waa liga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isagana bogaadiyey dadaalka haweenka ayaa waxa uu ka hadlay xamladaasi haweenka ay ugu qayb qaadanayaan jihaadka waddada allaah taasoo ka dhacday magaalooyinka jilib iyo bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe degmada hadda maanta aan joognay jilib ramadaan walbana gabdhaheennu sidaanoo kale ayay halgankan iyo jihaadkan isu garab taagaan jihaadkuna wuxuu ku taagan yahay maal iyo nafba in la bixiyo ilaahi subxaanah watacaala wuxuu yihi mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamathali xabatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulati miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa gabdhaha walaalaheena ee sadaqadaa la baxay ee fii sabiilillahi ku bixiyey waxaan ilaahay uga rajeynaynaa fii kulli sumbulati mi-atu xaba inuu ilaahay uga dhigo boqol jeer iyo ka badan kanna wuxuu ka mid yahay nooc dagaalka ka mid ahoo maalkii ayay gabdhaheenu dagaalka ka jiraan maalkan jihaadka lagu bixinayo saaad ogtihiin fii sabiilillahi lagu bixinayo wuxuu nusro iyo hiilo u yahay diinka ilaahay wuxuu taqwiye iyo xoojin u yahay walaalaha mujaahidiinta ee huquurta ku jirayuu xoojin iyo dhiirigelin u yahay waxaa sidoo kale insha allahu tacaala aan raba inaan u mahad celiyo gabdhaha walaalaheena muslimaadka reer bu-aale oo iyaguna saasoo kaleeta dadaal fara badan bixiyey markiskii cusbaa ee khadiija binti khuweylid kusoo bandhigay hanti fara badan oo noocaan oo kale kuwaan oo kale lamid ayay kusoo bandhigeen oo buskud iyo caagade iyo timir iyo dharba lahaa ilaahi subxaana watacaala gabdhaha walaalaheena reer bu-aalen allah ka aqbalo sadaqa aada u qiimo badan oo aada u weyn ayay iyaguna baxsadeen haweenka reer jilib ayaa marar badan sidaan oo kale waxa ay agabyo kala duwan u direen furimaha dagaalka iyadoona sidaas oo kale degmooyinka bu'aale saako iyo salagle haweenka ku nool ay sidaasi lamida u diyaariyeen agabyo kala duwan kuwaas oo gaaray ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha dagaalka ardayda markaska nuureyn ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib markii munaasabad ay ka dhacday deegaanka camaara ee wilaayada mudug cabdiraxiin sheekh cali warkan ha inoo faahfaahiyo markiska nuureen waxa uu ka mid yahay maraakiista deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug kaas oo wax ka bartaan haweenka muslimaadka ee magaalada camaara markiska nuureen ayaa waxaa lagu bartaa barashada qur'aanka kariimka tafsiirka kaamu tajwiid axaadiis iyo mutun kala duwan xaflad ka dhacday xarunta markiska nuureen waxaa ka soo qayb galay nabadoono waxgarad macallimiin culmaaudiin iyo martisharaf ka kala timid magaalada camaara ugu horeen mid ka mid ah culmaaudiinka ayaa kelimad towciyaa madasha ka jiidiyey wuxuuna ku dhiirageliyey haweenka muslimaadka ee wax ka dhigta markiska nuureyn inay ku dadaalaan waxbarashada cilmiga ah oo anfacada adduun iyo aakhiraba sidaa darteed insha allahu tacaala nicmadan meesha maanta lagu soo bandhigay iyo iskumaatinkan iyo khayrkan walaalayaal maaragtay waa midii lagu gaarayey raaxada aakhirada midii lagu gaaraya maanta marka diinkaas ilaahay in maaragta uuna waafajiyo ilaahay idin waafajiyo waxaa la rabaa in lagu shukriyo in lagu sii dadaalo oo qofku maaragta diinka ilaahay barashadiisa iyo ku dhaqmidiisa uu maaragta xooga saaro ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay dadka wax barto wax yaqaana iyo dadka aan waxba aqoonin inaysa isku mid ahayn adduunkana isku mid maaha aakhirana isku mid maaha isku meelna tegi maaya ilahay wuxuu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun ma sinan yihiin oo ma egyihiin oo ma isku mid a kuwa wax garanaayo oo diinka ilaahay barta oo diinka ku camalfalaaya oo diinka yaqaana iyo waladiina laa yaclamuun kuwa maaragta waxba garanayn oo sidii hooyada u dhasha ah oo jaahilka ah isku mid maaha mid ka mid ah macallimiinta markiska nuureen ha inooga warbixiyo markiska waxyaabaha uu qabto markas nuureyn wuxuu furan yahay muddo lix bilood ah funuunta lagu qaatana ilaa lix fanni ayaa qayb qayb laga qaatay lama wada qaadan qur-aanka qaybo ayaa laga qaatay ilaa hadda maaragtay ardadu waxay marayaan sagaal jus in maaragtay aa la xifdiyey qayb waxay mare lix qayb waxay mare saddex qaybna waxay ku jirtaa fanniga yani juska ugu hooseeyo jus cama qaybna qiraa'adii iyo kitaabadii qaybta sharciga haddii aan iyadana fiirino axkaamu tajwiid waxbaa laga qaatay caqiidada waxbaa laga qaatay fiqiga waxbaa laga qaatay xadiiska waxbaa laga qaatay tafsiirka waxbaa laga qaatay sidoo kale waxaa kelimad ka jeediyey madasha nabadoon axmed maxmuud foolfooley oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka waxaan rabaa inaanu ka faa'iidaysto wax badan waktigu waa iska kooban yahay markiis maanta sida muuqata waa fasax waa sana dusiyeedkii lixda bilood ahaa ila adduunyada hooyada ayaa maamusho ubadka ayadaa soo saarto laakiin haddii sawjadu ay mar kasta doonta saaran tahay waxaan leeyahay walaalayaal qur-aanka ku dadaala axaadiista ku dadaala awlaadiinana bara maantana waxa taagan oo aad arkaysaan waa bayban iyo kitaabullah maanta adinka kitaabullah aad baranaysaan waa kitaabkii alle aad maanta u dadaashaan asagana adinkuna qiyaamaad u faka doontaa maanta qiyaama la isma waraysanaayo laakiin waxa dhacaya waana loo qadimi horana lakugu soo qadimi maalin kale ayuu idin dili doonaa qofkii maanta uu culays ku yahay maanta qofka uu culays ku yahay berri buu fudays ku noqon doonaa xilligii hore xataa annaga aan baadiye joogin dugsiga waxaa la dhihi jira kaliya dow hala keeno arbacada macalinka ha loo dhaan beerta ha loo faado dintaa shaqaha lasoo qabto qur-aanka saasaa lagu baran jiray hadda maanta waxaad joogtaa nasiibkiina ilaahay uu ka dhigay lacagna idinkama rabo maadaama maanta aad halkaas ilaahay subxaana watacaala uu gaaniskiina ka dhigay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad walaalayaal kalaamkaa ilaahay hala barto awlaadana hala baro xafladan ayaa waxay ahayd xaflad lagu sagootinayay ardada markiska nuureen kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey imtixaan ku guda jiray laguna fasaxayey ugu dambayntiina maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa sii kordhiya dhaca iyo boobka hantiyadeed ee ay ka geysanayaan magaalada beledweyn ee bartamaha dalka soomaaliya mar kale warbixinta warkan waxaa inoo eegaya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa falal isugu jira dhac iyo boob ka geysanaya xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ka imaanaya galbeedka beledweyne ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan oo kasoo tallaabay buundada ay xilliyada habeenkii taleefanada ka qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona jabsaday goobo ganacsi goobjoogayaal ayaa sheegay in dhacan ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta uu tobankii maalmood ee lasoo dhaafay kusoo badanayay xaafadda howlwadaag isku soo bax ay dhigaan shacabka ku dhaqan qoraxsiinka magaalada beledweyne ayay ku goodiyeen inay hubka la soo bixi doonaan islamarkaana ay iska celin doonaan murtadiinta mooryaanta ah ee dhaca ka wada xaafadooda
waan dilaynaa mana nala weydin karo qorigan waa ka qaadinaa naftiisi maalkiis xalaal ay noo tahay askarigii xaafadda inaan ku dhex aragna howlwadaag khaasatan suuqa sare askarigii ku aragna nalama weydinaayo sidaxeradiis hadday ku ekaan waayaan nalama weydinaayo haddana buundadu horta buundu waxay noo jirtaa haddana buundadu waaye Jog. Jog, jog, jog.
magaalada beledweyne dhankeeda bari ayaa sannadihii lasoo dhaafay masrax u ahayd falal dembiyeedyada ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta waxaana hadda muuqata in falkaasi guracan hadda loo soo raray dhanka galbeedka magaalada mahadsanid abuuxasaan warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak